بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت سورة سورة الانفطار أيا لي هذا magaceedana halkaasa laga soo qaatay idasamaa nfatarat ayaa laga soo qaatay waa suura makiya aho qur-aankii maka kusoo degay ayay ka mid tahay waxa weeye sidii hadda xadiidkii aan aayaddii suuraddii hore suuratu takwiir ku soo marnay oo kale ay suuradihii nebiga uu noo sheegay bay ka mid taho yidhi man sarahu an yandura ilaa yowmi alqiyaamati kaannahu ra'yu caynin falyaqra ida ashamsu kuwirat waida asamaau infatarat waida asamaau inshaqat taasoo kale weeyaan waxay ka hadlaysaa iyadana suuraddu qiyaamahaasunbay ka hadlaysaa maalinta qiyaamaha markuu yimaadana qof walbaaba wuxuu soo camal fashay inuu heli doono iyo insaanka oo looga digo inuu adduunyadan ku kadsoomo oo rabbigiisa ay ku dirto ayaa yacni maaragtay looga digayaa weeyaan arrimahaasunbaan arki doona bismi illaahi araxmaan araxiim ida asamaau nfatara labadii caraabood baa ku jirto oo inaan asamaa'oda mubtadaysanno infataro jumladaasna aan khabarkii ka dhigno ama inaan idhaahno asamaa'udani waa faacil ficilkeediina meesha uu ku qadaran yahay infatarodaa dambana maarata ficilkaa dambe uu fasirayo oo icraabtii tii hore aan soo marn unbay la mid tahay idaa waqtigii asamaa'u samadu infatarat ay dildillaacdo oy jeexjeexmato ama idaa waqtigii infatarat asamaa'u samadu ay dildillaacdo infatarat ay dildillaacdo oy jeexjeexmato marka samadan way dildillaaci markii dantii lalahaa laga dhammaysto way dildillaaci waxayna la dildillaacaysaa yacnii inay malaa'igtu kasoo kaga soo degato ayay la dildillaaci weeyaan abwaab bay noqoni wa futixat asamaa'u fa kaanat abwaaba irde ay malaa'igtu ka soo degata bay noqonayaan wey wa yowma tashaqqaqu asamaa'u bilghamaami wa nuzila almalaa'ikatu tanziila buu ilaahay leeyahay subxaanau watacaala wa idaa waqtigii alkawaakibu xidigihiina intatarat ay soo daataan oy hoobtaan oy soo dhacaano meeshoodii inta la nuur tiro ay soo hoobtaanoo wada dhacaan weeyaan marka xidiguhuna waa taan soo marnayo wa ida nujuumu nkadarat oo kale bay la mid tahay weeyaan wa idaa waqtigii albixaaru badihiina fujirad yacni laysku furo oo laysku daro halbad laga dhigo halbad laga yeelo yacni macnahaas waxaa weeye badihii baa laysku dari markaasaa la buuxini halbad baa laga dhigi weeyaan wixii biyihii macaanaa iyo kuwii kharaarahoo dhanba waa laysku daray sida qataada ibnu dacaama uu leeyahay yacni ikhtalata maalixuhaa bicadmihaa buu odhanaya biyihii kuwoodii macaanaa ayaa kuwii kharaara ku darsami doono badihii baa laisku dari weeyaan waa markuu qiyaamuhu dhici rabo weeyaan وإذا وقتي القبور قبورتينا قبرياشي بعثرت لصوفاغو أو وحي كجري لقصو سارويا قبورتي دكي وحا وحي كسقنا أو أما موتئة أما وحي كجري ودن لصو سارو oo banaanka la soo dhigo maxaa yeelay buuxtirada waxa la yiraahdaa marka tiraahdo ba'thartu al-mataa'a alaabtii baan dabagediyay baad dhahaysaa ila qalabtahu dhahran li batn balilahla marka dabagediso oo aasa u gedgedisaad orani yaani ba'thartu al-mataa'a baad orani weeyaan marka abdullah ibn abbas oo kala markuu fasirayo wa idha al-qubur bu'thirat wuxuu leeyahay yaani yukhraju man fiha min al-mawta marka la soo saaro wax alla wixii dhexdeeda ku jiro amwaad ah oo meyd ah la soo saaro loona soo saaro haday insaan iyo jinni yihiin xisaab la xisaabiyo loo soo saaro heewe idaada jawaabteeda halkaan ay dhici wey arrimahaas markay dhacaan calimat nafsun nafi waxay ogaani maa qaddamat wixii ay hormarsatay bay ogaanaysaa wa akharat waxay dib dhigtayna waa ay waa ay ogaani weeyaan علمت نفس ما قدمت وأخرت يعني نفس تان ولا نكري نفس كست كل جدوي سواء كانت مؤمنة أو كافرة أما مؤمنة هنقطة أما كافرة هنقطة نفس كستبع وحال وحي كسبتي ما رنتاس وحي هرمرستي ويقاني أو وحي هرمرستي أما خير أما شرعة iyo waxay dib marsato dib dhigatay oo ka tagtay adduunka uga tagatayo sunna xasana ah ama sunna sayyi'a ah hayeen qofka wixii adduunka uu kaga tagto oo khayr sunna uu jideeyay oo wanaagsan ay tahay oo diinka asal ku leh markuu shayga kaga tagtaay waxa weeye haduu dhinto sawaabtiisa waa u soconaysa gadaashiisa isagoo dhintay u socon sidoo kale haduu sunna sayyi'a ka tago oo adduunka uu kaga tagtaahi arin xun oo kaga tag waa isaga uu jideeyay oo shar ah waa loo qoraa isagoo dhintay ayuu wisrigeedii iyo dembigeedii oo u soconayaa weeyaan في سورة ياسين وقصة مرنا الله أرني إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين يعني وحوي أنك نولين ضدك بنتي أنك سوى نولينين وحالله وحي هرمر سدين iyo waxay ka tageen raadkoodii ay kaga tageen gadaalna waanu qornaa maxaa yeelay shay kasta kulligii kitaab weyn oo kitaabnimadiisu ay muuqato ayuu ku sugan yahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay yani man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha ila yowmi alqiyaama qofkii wanaag sameeyo oo inta jideeyo khayr yani sunnada iyo diinka asal ku leh sidii nabiyullaahi maxamed ba xadiidkan sababtiisa ay ku timid oo ahaa dad dhibaataysan inta u yimaadeen oo u istaagay u shafeecayo dadka xoolo uga ururiyey oo muslimiinta uu u kaalmeeyey ayuu hadalkan nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ee bidca ah bilowday oo xasana noqonaysaa ma jirto weeyaan waa inuu shaygani asal diinta ku leeyahay wey qofkaas wuxuu yidhi ajarkiisuu leeyahay يعني عد الله عدي كعمل فشسندا وناسن إلى يوم القيامة ولو قراوية سيدو كلا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة قفك حمان جديو إساقنا وزر جيدا إي دم جيدا إي عد الله عدي وزر جيدا حمان كعمل فشي أيو ليه إلى مالك قيامها لقى قاره سيداس وياه علمت نفس نفي وحي أغاني ما قدمت وحي هور مرستي أدونك انت جوكتي وخير إيا شرع جزيك إليك ليساوي وأخرت أي دبلك تيو مركي لمتين دبدي كذا شيء دلو عمل فشي أدونك كغتكتي شيء قاسنا جزيك إليك ليساوي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ضضو بني آدم كبال الله ما غرك maxaa kugu kadiyay birabbika rabbigaaga maxaa kugu kadiyay rabbigaagi alkariimi wanaagsana maxaa kugu diray yaani oo ugu kufrinaysa allahi wanaaga kugu galay yaani maarto macbuudkaadi khaliqaagi ah maxaa kugu kufrinaysa alladhi macbuudki maxaa kugu kadiyay khalaqaka ku abuuray min al'adami ka abuuray adoon jirin buu ku ehaysiiyay waliba hadana fasawaaka ay sawa a'daa'ak xubnaha hada simay oo saak musti'an maartay insaan kaamil ka dhigay fa'adalaka haddana ku yacni maaragtay ku ekeeyeyo kugu ekeeyey qaamadaa iyo yacni maaragtay axsanu taqwiim abuuristan ugu wanaagsan kugu abuuray allahaas maxaa kugu diray bani aadamka ilaahay xayawaanaadka kale uu ka bedelay waad ogtiin xayawaanaadka kale ilaahay waa foorariyey bani aadamka qaamadaasaa loo yeelay jirkiisa ilaahay waa uu simay gacmihiisa lugihiisa dhinac walba dhigihiisa waa siman yihiin ilaahay baa yani ka dhigay mid sawiil acdaaa ayuu rabbi ka dhigay subxaana wa tacaala wey marka waxaa la xusuusinayaa macbuudka sidaa kuu abuuray oo qaamadaa kuu yeelay nicmadaa kuu galay maxaa ugu kufrinaysaa oo kugu diray baa la leeyahay yaa ayuha alinsaanu dadow maa qarraka maxaa kugu diray birabbika rabbigaaga kugu diray rabbigaagii alkariimi wanaagsanaa allihii fadligaa badan yacni maaragtay wanaaggaa kuu galay karamkiisa yacni ku dabooshiiyey maxaa kugu diray alladii rabbigii khalaqaka adiga ku abuuray adigoon jirin ku abuuray fasawaaka haddana ku ekeeyey oo kaa dhigay mutasaawiya alacdaa'i saliimuha tasmacu wa tacqilu wa tabsur adigoo wax maqlayo maaragtay wax caqlilo wax garanayo adoo mid wax arkayo allihii kaa yeelay allaha maxaa kugu diray oo weliba haddana facadalaka yacni jacalaka muctadila alqaama midkaa taaganoo muntasibka ahoo taaganoo fii axsani alhay-aati walashkaal hay-atan ugu wanaagsanna oo kugu abuuray maxaa rabbigaagaas kugu diray weeyaan fii ayi suuratin maa suuradtii ka ahoo shaaa uu doono ayuu rakabaka rabbigaaga iska kaa dul saaray bani aadamka suuraddii ilaahay ou doono ayuu ilaahay ku suureeyaa weeye huwa aladii yusawirukum fi larxaami kayfa yashaa sow doonabuu raximkii hooyadii adoo calooshii hooye ku jiro yuu sow doono kuu suureeyaa suura xasana buu qofkuu doono siiyaa suurad wanaagsan suura qabiixa buu qofkuu doono ku suureeyaa suurad kasta oo bani aadamka lagu suureeyo asaga ayaa waxay tahay suuraddaasi baa fii axsani taqwiim ah laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiimin buu ilaahay leeyahy insaanka yacni suurad kastoo lailaahay uu ku abuuro midka ugu foolxun adduunka yacni ummadahoo dhan ugu foolxun haddii la yidhaahdo xayawaanaadka midka ugu quruxda badan ha lagaa dhigo yeeli maayo maxaa yeelay ilaahay fi axsani taqwiim ayuu bani aadamkaasi ku abuuray weeyaan fii ayi suuratin maa marka maadu yani waa maaragtay yani jaara majruurka oo fii ayi suuratin ta fii ayida waxa waa rakaba kadaasaan ku tacallujinayna maadana zaa'idan ka dhigaynaa wey fii ayi suuratin maa suuradtii ka ahoo shaa'a ou doono ayuu allah rakabaka adiga iska kaa kor saaray oo kugu abuuray weeyaan suuraddaasu kugu abuuray weyan kalaa bal tukadibuuna biddiin wa ina calaykum laxaafidiin kalaa waa radci baa la yidhahda ka joogso insaan yahow takdiibka aad ku jirta ka istaag ikhtiraarka iyo kadsoomidda rabbigaaga aad ku kadsoomaysa ka joog bal iskaba dhaaf inuu ka joogsade inaad ka joogsatee antum laa tardacuuna can daalika wey kama joogsanaysaan inaad maaragtay ku rabbigiinna aad maaragtay aad yacni ku dirmataan ood ku kadsoontaan arrintaasi ka istaagi maysaan weeye tukadibuuna waad beeninaysaan bidiini maalinta abaalmarinta qiyaamaha jazaha maalinteeda yowma alqiyaama ayaad beerinaysaan weeyaan inaad ka joogsataan iska dhaafay tukadibuuna biddiin maalinka qiyaamaha yowmu aljazaa'i waalxisaab ayaad beeninaysaan waad beenisaan weeye marka sijiyadiinna iyo dabcigiinnaaba wuxuu yahay takdiibkaas baabad ka samaysantihiin weeyaan wa ina calaykum wal xaal baad beenisaan maalinta qiyaamaha aad beeninaysaan ina calaykum idinka dushiinna uu ku sugan yahay uu yahay la xaafidiina malaa'ig ilaaliso ay dushiinna ku sugan tahay malaa'igtaasoo kiraama kuwa wan wanaagsan ah malaa'igtaasoo kaatibiina kuwa wax qoro ah malaa'igtaasoo yaclamuuna garanayo maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan yaqaano oo aanan jaahilka ahayn weeyaan iyadoo malaa'igtaa idinla socoto baad qiyaamihii beenaysaan iyo yowma alaakhira beeninaysaan wey marka qabaawada iyo doqonnimada bani aadamka ayay ka mid tahay wey allah markuu bani aadamkan abuuray sida xayawaanaadkaoo kale iska soco iska seexo iska cun iska cad iska hurda yani maarata shahwadaada gudo lama dhihin saa doonta yee lama dhihin bal waxa weye waa muraaqab wey waa la ilaalinaya waa la waardiyeyni waa la kor taagan yahay bani aadamka weeyaan malaa'igtaasuu ilaahay dul saaray oo ilaalinayso wax alla waxaad samaysidoo dhanna qorayso diiwaankaadana barri ilaahay uu ku soo hordhigay lagaa qoray malaa'igta ay kaa qortay weeyaan waan soo marnay fii suurati qaaf ayaan ku soo marnay allah oo inuu malaa'igna raaciyey oo noogu sheegi id yatalaqa almutalaqiyaani can ilyamiini wa can alshimaali qaciidun maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid yacni qowl aad ku hadasha ma jiro ilaa labadaa malag ayaa wax kaa qorayso weeyaan labadaa malag baa kaa qorayso weeyaan marka waa muraaqab wey malaa'igtii baa qoraysa oo kutubtii barri keeni jirkaadii baa barri kugu markhaati kacayo marka carabka ka doodaba carabkaagi la xiri markaasaa gacmahaadii hadlayaan lugihiibaa maarata u markhaati kici yacni wahaakada ardada iyo dhulka aad joogtaa kugu markhaati kacaya berrinta meeshaasaa wax ku samaysay yowmaidin tuxaditu akhbaaraha ilaahay leeyahay wahaakada marka insaanku waa muraaqab weeye waa mid la ilaalinayo weye waina calaykum yacni qiyaamihii baad beeninaysaan waina calaykum idinka uu dushiinna ku sugan yahay ay ku sugan yihiin laxaafidiina malaa'ig xafado ahoo yacni maaragtay camalkiinna ilaalinayo khayrkiisa iyo shartiisaba ilaalinayo malaa'igtaasoo kiraaman kuwa wan wanaagsanoo kiraamun cala allahi caza wajalla wey waa kuwa ilaahay agtiisa ku wanaagsan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun yacni kuwaas weeyaan malaa'igtaasoo kaatibiina kuwa qoro ahoo acmaasha bani aadamka qoro khayraha wa sharaha khayrkeediiyo sharteedaba qorayo weeyaan malaa'igtaasoo yaclamuuna garanayo maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan camalkiinna aad samaysaan aanan ka jaahil ahayn oo cilmi u leh kuna dulminaynin oo aan maarata waxaadan ahayn aan dusha kaa saaraynin malaa'igtaas ayadoo dushiinna ay saaran tahay ayaad qiyaamihii beeninaysaa bani aadanow waa sidee baa laleeyahay xaalkaagu weyo dadku marka qiyaamahu markay tagaan laba noocun bay noqonayaan inay dad abraaroo mutaqiina yihiin iyo inay faajiriin yihiin labadoodaasa mid walba masiirkiisa waxa ilaahay agtii uu ku leeyahay uu rabbi noo sheegi ina alabraara dadka baariyaasha ah yacni waxaa loo jeedaa alabraaru almuttaquun dadka ilaahay ka baqo ugana baqo biimtithaali awaamirih waijtinaabi nawaahiih wuxuu rabbi faray inay la yimaadaan wuxuu rabbi ka reebana ka haro baarigu waa kaa weeyaan ina alabraara dadka baariyaasha ahoo muttaqiinta ah la fii naciimin nicmo dhexdeed bay ku dhex sugan yihiin qiyaamaha markay tagaan nicmadii ilaahay oo nicmatuljanna ayay haystaan jannadii ilaahay wey jannada alla qof galay nicmo u dhimanna lama arka weeyaan waina alfujaara wa ina alfujaara kuwa faajiriinta ahna oo cusaada ah oo fusaqada ah lafii jaxiimin naar jaxiimo la yidhaahdo hurayso dhexdeeda kuwa ku sugan ayay ahaadeen marka fujaartana waxa weeye waa dadka aladiina fajaruu fii acmaalihim camalkooda fujuurka ku sameeyey hadduu kufri yahay hadduu shirki yahay hadday bidco tahay hadday macaasi tahay fujuur qofkii la yimaadoo dhan baa loo jeedaa waina alfujaara dadka faajiriinta ah oo cusaada ahna la fii jaxiimin naar jaxiimo la yidhaahdo hurayso ayay dhexdeeda ku sugan yihiin yaslownahaa way gelayaan fujaradaasi haa oo naartii bay gelayaan gelitaan ay ku gubtaan bay gelayaan yowma addiini abaalmarinta maalinteeda oo yowma aljazaai waalxisaab oo yowma alqiyaama ah maalintaas ayay gelayaan naartaasi markaasay ku gubanayaan wamaa hum mana aynan ahaanin bighaa'ibiina kuwa ka maqnaado canhaa naartaasi walow laxda ilmilicsi baa allah ka dhige marna ka maqnaan maayaan weligood naartaasay daa'imayaan maadaama ay kufri ku dhinteen iyo shirki cadaabkaasay weligood fujaartaas ku jirayaan weya wamaa hum mana aynan ahaanin bighaa'ibiina kuwa ka maqnaado naartii canhaa naartii kuwa ka maqnaadaahi ma aysan ahaanin weeyaan marka wax alla waxay naarta dhexdeeda codsadaanna lagama yeelo hadday codsadaan inay dhintaan hadday codsadaan in cadaabka laga takhfiifiyo hadday codsadaan raaxa in la siiyo lagama yeelo laga yeeli maayo weeyaan wamaa hum canha biqaa'ibiin waa aayadda fi suurati faatir aan ku soo marnay oo kale allah uu leeyahay waaladiina kafaruu lahum naaru jahannam laa yuqdaa calayhim fayamuutuu walaa yukhafafu canhum min cadaabiha kadalika najzi kulla kafuur aayaddaasoo kale bay la mid tahay weeyaan markay dalbaan inay maaragtay cadaabka laga takfiifiyo ama ay dhintaan midna laga yeeli maayo weeyaan wamaa adraaka maa yowmuddiin uma maa adraaka maa yowmuddiin wamaa adraaka maxaad ku ogeysiiyey maa yowmuddiini abaalmarinta maalinteedu waxa ay tahay insaan yahow maxaa ku ogeysiiyey yacni maa aclamaka ayi shayin ama nabiyulaahi maxamed waa qofka lala hadlay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey nebi maxamedow maa yowmuddiini abaalmarinta maalinteedu waxa ay tahay maxaa ku ogeysiiyey uma intaa dabadeed maa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa yowmuddiini abaalmarinta maalinteedu waxa uu yahay maxaa ku ogeysiiyey marka tikraarkan oo soo celcelinta la soo celceliyaa oo maa adraaka maa yowmuddiin uma maa adraaka maa yowmuddiina la yidhaahdaa waxay leeyihiin waa tacdiiman wa tafkhiiman lisha'ni alqiyaama maalinta qiyaamaha arrinkeeda weynayn la weynaynayo darteed ayaa sidaas loogu soo celcelini weeye marka wamaa adraaka markii la yidhaahdo nebiga waa loo sheegaa calayhi salaatu wasalaam waxa ka dambeeya amaa wamaa yudriika markii qur-aanka aad ku aragto waxa ka dambeeya lama fasiro lama sheego weeye marka waana loo fasiray yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a waalamru yowmaidin lilah yowmuddiinka waxa uu yahay ayaa loo sheegi yowma qiraa'at ljumhuur waxa weeye yowma bay akhriyaan oo yowmada la kordhiga garabka in la kordhigo ayay akhriyaan markaas ficil baan usoo qadaranaynaa aan ku nasbinaynaa oo mafcuulu bihi uga dhigaynaa weye darafka mafcuulu bihi ka dhigaynaa oo markaa wuxuu noqoni acni yowman ama udkur yowma maalin sheeg maalin ka sheeke ama acni yowma baan u jeedaa maalin baan u jeedaa maalinka oo laa tamliku aynan hananaynin nafsun naf linafsin naf kale aysan u hanan karin u milkin karaynin shay-an waxba aysan u milkin karaynin wey naf naf wax kale u tari kartaa aynan jirin waalamru arrinka dhammaantiina yowmaidin maalinta qiyaamaha ah lilaahi alla uu u sugnaaday maalinta yowmudiinka la yidhaahda waa maalinkaas weeya sifadaas le weeye yowma laa tamliku nafsin linafsin shay-a waa maalinkaa weeye quraada inteeda soo hartay sida ibnu kaiir iyo abu camar waxay akhriyaan yowmu bay yidhaahdaan waa la godaa wamaa adraaka maa yowmuddiini yowmu laa tamliku miimka way godayaan markii yowmu la yidhaahdo in laga dhigo khabar mubtadihiisu go-an yahay in laga dhigo oo la yidhaahdo huwa yowmu huwa yowmu maalin weyn in la yidhaahdo ama yowmu diinidaas hore in laga bedasho darafka hore in laga bedelo labada icraaboodba waa jirtaa weeyaan yowmudiinku yowmu maalin weyn maalinkoo laa tamliku aynan hananaynin nafsun naf linafsin naf kale aysan u hananaynin shay-an waxba yacni qof qof kale wax u tari karo uusan jirin wuxuu u tari karo aynan jirin wain kaana min aqrabi innaas dadka min aqrabi laqribaa haba noqdo qaraabadaada kuwa ugu dhowaanshaha badanba ha noqdo hadduu doonay waxba uusan u tari karaynin fii suurati lbaqara kusoo marna allah oo leeyahay nooga digaya subxaanau watacaala waataquu yowman laa tajzii nafsun can nafsin shaya walaa yuqbalu minha shafaaca walaa yu'khadu minha cadlun walaa hum yunsaruun war maalinkaa iska ilaaliya maalinkaasoo naf naf waxay u tari kartaa aynan jirin maalinkaasoo shafaaco la aqbalayo oo kufaarta loo aqbalayo aynan jirin maalinkaasoo qofka furasho xoolo isku furtaa aan laga yeelaynin maalinkaasoo cid u gargaaraysa aynan jirin maalinkaa iska ilaaliya buu rabbi leeyahay waxay la mid taha ayadda fii suurati luqmaan aan ku soo marnay allah uu leeyahy ya ayuha annaasu itaquu rabbakum wakhshaw yowma laa yajzii waalidun can waladihi walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shaya yacni waxa weeye maalintaas cidadow ka baqa buu rabbi leey yowma alqiyaamaha maalinkaasoo yacni waalid wax dhalay awlaaddiisii uusa waxba u tari karaynin awlaaddiina waalidkii dhalay aysan waxba u tari karaynin oo qof walbaaba nafsii nafsii uu leeyahay war maalinkaas yacni qof walba oo adduunka intaad joogto u camal falo ayaana la leeyahay weeye yowma acni yowma maalin baan u jeedaa maalinkoo laa tamliku aynan hananaynin milkinaynin nafsun naf oo qof ah linafsin naf kale shay an waxba aysan u milkin karaynin qof qof kale wax u tari karaa uunan jirin waalamru arrinkana arrinta qiyaamaha yowmaidin maalintaas lilaahi alla u sugnaaday oo keligii ayaa rabbi macbuud ka ah meeshaasi waxdahu laa shariika lah qaadiga caadilka ahna waa asaga weeye waa maalinka rabbi uu dhihi doono liman ilmulku lyowma yaa iskale maanta yaa boqornimo sheegan karo lilaahi alwaaxid alqahaar alla keliyaha iskale boqortooyada inta kale addoommadii waxa weeye addoomanimadoodii bay maalintaasi ku sugan yihiin weeyaan hada wabillahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin aalihi wasaxbihi